إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fidnimo ee warbaahinta alfurqaan nin soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka maraykanka ciidamo ka tirsan kuwa maamulka la baxay baydhabo iyo maleeshiyaad ayaa ku dagaalamay waddada muqdisho iyo baydhabo isku xirtaa toddoba waddo oo muhiim ah oo ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaa soo wajahay burbur iyo darxumo kuwaasoo intooda badan ay fadhiyaan biyo wasakh ah oo agmarkooda la dhibsanayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday maamulka la baxay puntland ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay garoonka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaa weerar lagu qaaday saldhig ciidamada shisheeye ku leeyihiin duleedka magaalada baraabe ee shabeellaha hoose dagaalo lagu dilay ku dhowaad shan iyo toban ruux oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ayaa ka dhacay gudaha dalkaasi آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhammaystiran nin soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka maraykanka cabdifataax faarax diiriye ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya gudaha dalka maraykanka ayaa ku waramaya in magaalada omahayo gobolka nebriska ee dalka maraykanka ay ilmo yar toogasho ku dileen mursal jaamac oo lixdan afar jir ahaa kana mid ahaa soomaalida muddada dheer degnaa dalkaasi maraykanka waxaana la xaqiijiyey dilka aabbaha lagu magacaabo mursal jaamac oo ay qoyskiisu ku tilmaameen inuu ahaa aabba dhalay toban carruur ah isla markaana tiir u ahaa bulshada soomaalida ee labada magaalo ee omaha iyo siwik city waxaana ay xaqiijiyeen inuu u dhintay dhaawac ka soo gaaray rasaas ay ku dhufteen carruur iyo dhallinyaro lix qof ah oo doonaysay inay dhacgaari u geystaan dhanka kale booliiska magaalada omaha ayaa sheegay in kooxdani dhallinyarada ah lixda qof ah ay gaari ka dhaceen laba qof oo kale ka hor inta aanay dilka u geysan mursal jaamac balse ay u suurageli weysay inay qaataan gaarigooda ugu dambayntiina markii ay ku guuldaraysteen ay labada qof kala baxsadeen boorso iyo xoogaa lacago ah intaa kadib burcadda ayaa waxa ay saacado kadib ku soo dhaceen mursal jaamac kooxdan tuugada ayaa mursal jaamac oo shaqo ka soo baxay oo fadhiya geerishka gurigiisa ayaa waxay ku soo qaadeen weerar iyagoo ujeedkoodu yahay inay gaariga ka dhacaan mursal ayaa isku dayay inuu iska difaaco dhallinyarada balse caloosha ay ka toogteen iyagoo dhowr xabadood ku dhiftay ugu dambayntiina booliiska oo gurmad deg deg ah ku yimid goobta toogashadu ka dhacday ayaa sheegay inay ceyrsadeen dhallinyarada dhacah iyo toogashada geysatay wax yar kadibna ay gacantu ku dhigeen dhallinyaro shan qof ah oo da-doodu u dhexaysay kow iyo toban iyo toddobiyo toban dhalinyaradan ayaa shil ku galay baabuurkii ay dhaceen intii ay boolisku ceyrsanayeen gudaha maraykanka ayaa waxaa kusii badanaya dhaca ay geysanayaan dhallinyaro ka yar da-da qaangaarka qaanuunka maraykanka oo loo ogolayn inay qaadaan hub waxaana hadda muuqanaysa in waddankaasi uu amni ahaan faraha ka sii baxayo taa oo loo aanaynayo badsashada daroogada iyo aflaamta khayaaliga ah iyadoo ay dalkaasi ka jiraan tuugo waaweyn oo gaangis ah oo dadka u geysta dilal iyo kufsi aan loo meeldayin maraykanka oo isku sheegay inuu yahay booliiska dunida ayaa waxaa hadda ka jira ilmo yar oo dil geysanaya ciidamo ka tirsan kuwa maamulka la baxay baydhabo iyo maleeshiyo ayaa ku dagaalamay waddada muqdisho iyo baydhabo isku xirtaa sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa mar kale weerar ku qaaday ciidamadii ay horey ugu weerareen deegaanka yaaq berweyne oo ay maalmahanba ku dagaalamayeen waddada xiriirisa baydhabo iyo magaalada muqdisho iskahorimaadkan ayaa xalay dhinacyadan ku dhex maray waddada xiriirisa degmada walweyn iyo deegaanka yaaq berweyne ee gobolka shabeellada hoose kaas oo sababay khasaare isugu jiro dhimashiyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray walow aanan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa bar kontarool oo ay macaawisleyda ku leeyihiin tuulada kalkajaan ee ku taalla waddada aaddaa deegaanka yaaq berweyne taas oo keentay inuu labada dhinac dagaal ku dhex maro iska horimaadkan ayaa salka ku haya arrimo dhowr ah balse waxa uu weyn isbaarooyinka toddoba waddo oo muhiim ah oo ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaa soo wajahay burbur iyo darxumo kuwaasoo intooda badan ay fadhiyaan biyo wasakh ah oo agmarkooda la dhibsanayo tafaasiil ku aadan warkaasi maxamed sheekh ayaa soo jeedinaya qaar ka mid ah waddooyinka ku yaala magaalada muqdisho ayaa lasoo warinayaa inuu ka muuqda dayac xoogan xilli dowladda federaalka iyo canshuuro xad dhaafa kusoo rogtay bulshada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wadooyinka burbursan ayaa gaaraya toddoba wado oo ku yaala meelaha halbowle ah oo bulshadiiyo gaadiidka marin u ah dadka reer muqdisho marka ugu badan ay dhibaatooyinka ku qabaan wadooyinkan ayaa ah xiliyada roobabka da-ayaan wadooyinka ayaa hadda ah kuwa aan la marin oo haawanaya burburka ka muuqda awgeed dadka ayaa sheegaya in marar badan maamulka gobolka banaadir uu hogaamiyey yuusuf xuseen jimcaale madaale ay u direen codsiyo ku aadan in loo sameeyo wadooyinkan laakiin hadaladooda ayaa laga dhigay hal bacaad lagu lisay toddobada waddo ee bilicda magaalada muqdisho ee burbursan ayaa kale ah wadada halbowlaha ee gasha gigida diyaaradaha ee aadan cadde gaar ahaan agagaarka sahal oo ah goobta koowaad ee bilicda caasimada laga qiimeeyo jidka ceelqaalow jidka isku xiray isgooska bakaaraha iyo midka debka wadada ceelgaabta wadada daalow ee u dhexaysa baar ubax iyo balaagsi wadada horumarta masjidka xareedo ee degmada howlwadaag laamiga isgooska fagax iyo jidka isku xira sheekh cali suufiya isgooska shaqaalaha wadooyinkan aan soo sheegnay ayaa ah kuwo dhammaantooda aada u burbursan baraha bulshada kuwada xiriirto ayaa lasoo dhigay sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday wadooyinkan sida daran u burburay ee ku yaala magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa dhowaan soo rogtay canshuuro laga qaadayo qeybaha kala duwan ee bulshada taas oo reer muqdisho toddobaadkan ay dhigeen isku soo baxyo lagu diidan yahay canshuurahaas ay soo rogtay dowladda federaalka dowladda federaalk ayaa dadka u sheegaysa in lacagahaas canshuurta ahi lasoo rogay bulshada ay wax uu qabanayso laakiin waxaa muuqata in hadalkaas uu yahay hadal afka baarkiisa ah oo aysan waxba ka jirin maadaama ay burbursan yihiin jidcadiyaasha ugu waaweynaa ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa weerar afkaah ku qaaday maamulka la baxay puntland xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday maamulka la baxay puntland isaga oo ku eedeeyey inay ishor istaageen mashaariic ay rabeen inay ka fuliyaan deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo wuxuu muujiyey xamse in dowladda federaalka aan loo ogoleen inay tagaan deegaanada uu ka taliyo maamulka la baxay puntland waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya haddii la yidhaahdo kuwa halkan jooga xagga ma tegi karo wasiirkii tegi karin oo nagaasimihii tegi karin oo nagaasima waxay tegi karin oo coordinatorkii project uusan tegi karin oo uusan xisaabiya tegi karin oo uusan auditorkii tegi karin yaa mashaariicda hortaagan dhammaan brojectiyada dalka yaallo oo dhan ee dalka ka fula oo dhanna waa sidaasoo kale halkaasoo kale waayo ama askari la qoraya ha noqoto halkay meeshaas sida loola dhaqmeen baa kuwa kalena loola dhaqmaa marka idinka isu diidaan annaga ma diidanin ee mashaariicda waxaan leeyahay dalka yaan la siyaasadayn dadku waa inay aada u fahmaan dowladda federaalka uu xasan sheekh madaxweynaha ka yahay ayaa tan iyo markii dhidibada loo taagay wajahaysa cadaadisyo siyaasadeed oo kala duwan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay garoonka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud warkaasi war kale oo ku aadan haashim ayaa ka waramaya ciidamada shisheeye gaarahaan kuwa ugandha ah ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose ayaa xalaa waxa ay la kulmeen weerar ximidheelmada oo oga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye ee xala weerarka lagu qaaday waxaa ka mid a danow buurocolow iyo garoonka degmada barawe ee gobolka shabeellada hoose dhanka galgaduudna rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tira madaafiica ku garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii dagaalo lagu dilay ku dhowaad shan iyo toban ruux oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ayaa ka dhacay gudaha dalkaas warkaasi waxaa ka waramaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli wararka naga soo gaaraya waddanka itoobiya ayaa ku waramaya in dabley hubaysan ay weerar xoogan ku qaadeen saldhig iyo xarumo kale oo ay ku sugnaayeen ciidamada itoobiya sida ay sheegeen warbaahinta ka howlgasha itoobiya waxaa dagaalkaasi lagu dilay ku dhowaad shan iyo toban askari oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan xabashida itoobiya weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xabashida itoobiya oo ku taala mandiqada sijiin konsi ee gudaha dalkaasi itoobiya jabhadda oromada ee o l a ayaa loo badinayaa inay geysatay weerarkan cusub ee ka dhacay dalka itoobiya sida ay sheegeen warbaahinta dalkaasi waxaa dalka itoobiya ka taagan xaalad cakirnaan ah iyadoona maalmihii u dambeeyey laga soo tabinayay guluf dagaaleed ay sameynayaan qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi warkii fidnimona waa naga intaa